tubaakadu waa nooc ka mid ah maandooriyaha kuwooda ugu khatarta badan sida ay sheegeen seynis yahanada caafimaadka waxyeelana u geysata caafimaadka qofka taasi oo dhinaca kalena isticmaalaha kala dagaalanta dhaqaalaha caafimaadka iyo quruxda ilkaha soomaaliya ayaa waxay ka mid tahay dalalka tubaakada sida xaddhaafka ah looga isticmaalo noocyadeeda kala duwan mana jirto dadaal muuqda ah oo wax looga qabanaya beerista iibinta iyo isticmaalkeeda waa ku-an qaar ka mid ah dadka horey oo isticmaali jiray maandooryaha tubaakada ay ku jirto haddase aan isticmaalin muddo dheer oo ka sheekaynaya farqiga u dhexeeya xilliga ay isticmaali jireen ayna cuni jireen tubaakada iyo waqti xaadirkan maxamed yare oo jooga magaalada dobley aniga shaqsi ahaan haddaan ka hadlo xagga balwadda waxaan ahay nin oo balwadda isticmaala oo in muddo isticmaalahayay marka alxamdulilaahi haddana waan joojiyey in muddo adiga laba sano ah markaan arkay dhibaatooyinkeedii iyo iyo qarashkeedii iyo bacdigeed iyo maandooriskeeda markaan arkay ayaan joojiyey haajar maxamed cali waaye magacaygu waxaan joogaa degmada dhobley tawaakada ayadana de waa aragtayo afkayba kaa dilaysaayo waa aragtaan hadda tawaakada iska dhaaf mardhuma isticmaalin laakiin sadaqaadle aan isticmaalaa marka niyow caafimaad ma qaban waa xanuun leh dareen xanuun leh ka dareemaysaa muddo saddex sano ah tawaakadan wax yar ayaan isticmaalay marka waxaan go-aansaday marka is arkay oo isfiiriyey inay dhib ay li soo wado dhanka kale waxaan geestooda waraysi la yeeshay qaar ka mid ah dhakhaatiirta degmada dhobley oo iga warbixiyey halista caafimaad ee qofka isticmaala uu ka dhaxli kara balwadda tubaakada iyo saameynada ay leedahay ugu horeyn magacayga aniga waa maxamed cabdulaahi waxaan ka mid ahay dhakhaatiirta dhobley joogto ee tubaakada tubaakada waxaa waaya qeyb daroogada ka mid eh weliba waxay ku jirtaa qeybaha saa'idka ahay ku jirtaa aniga ah waxaan kaansalin ahaan iyo markaan howlaha dadka daroogada iyo dhaqan celinta la talintooda aan ka qayb qaadanaynay arrintaas aad iyo aaday u ballaaran tahay dadka waxyeelada ee kasoo gaartay tubaakada caqabadaha ama dhibaatada uu keeno muqaadaraadka tubaakada waxyaala fara badan ayuu bulshada dhexdooda u keena oo dhibaato ah qofka shaksiyan ahaana dhibbo ay u keenaa kow caafimaad darra ayay leedahay qofka caafimaadkiisii boqolkiiba soddon hoos ayuu dhacayaa tan kale qofka boodhigiisa ama jirkiisa intuu ahaa miisaankiisii uu nusqaamaya hoos ayuu dhacayaa raashinkii cuntaankii uu cunaya abidkeydkii uu ka tagay qofka marka dambe ultimadan waxa laga yaabaa qofkii inuu xanuuno fara badan uu ka qaado ama uu la kulmo